فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti waan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan habeen walba marka laga reebo sabtida caawa qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukun dil ah oo galabta ka dhacay fagaaro ku yaala magaalada buuqa qable ee wilaayada hiiraan yaa lagu fuliyey maxaase lagu eedeeyey garsoore ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo ku dhawaaqaya ayaan idiin soo gudbi doonnaa maamulka la baxay puntland oo hal bacaad lagu lisay ku tilmaamay qodobadii ka soo baxay shirkii muqdisho ay ku qabsadeen dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada barnaamijka dhuuxa waraysiyada intuu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga alfurqaan la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar maxaa ka jira in madaxweynaha dowladda federaalka uu odayaal iyo xubno siyaasiyiin ah lacag ku siiyo inay iska diiwaangeliyaan waxa loogu yeero doorasho qof iyo coda siyaasi arrimahaasi ka waramaya ayaad maqli doontaan maxay tahay diyaaradda qaaliga ah ee dowladda qatar ay u hadiyeysay donald trump madaxweynaha maraykanka qiimaheedu waa intee xog ku saabsan qodobkaasi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan xoginta faa'iidada caafimaadka oo bagalka looga hadlayo iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag isku soo noqod wanaagsan waa habeennimo isniin ay soo galayso aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka xukun dil ah oo galabta ka dhacay fagaaro ku yaala magaalada buuqa qable ayaan goordhow dhegaystayaal idiin soo gudbinaynaa balse qodobka inoogu horeeya ee caawa barnaamijka eega wuxuu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamad haatanna wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal in ka badan boqol qof ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku dhuftay bariga koongada dimuqraadiga ah daadad xooggan oo ka dhashay roobab mihigaan ah ayaa ku dhuftay tuulooyin dhaca bariga dalka koongada dimuqraadiga ah halkaas oo ay dhimasho dhaawac ku noqdeen dad aad u badan oo ay ku jiraan haween carruur iyo dad waayeelo ah ugu yaraan boqol iyo afar qof ayaa ku dhintay tobanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii daadad xooggan ay ku dhufteen tuulada kasaba oo ku taala agagaarka harada tanganyinga ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalli ah dhanka kale mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa sheegay in meydadka boqol sagaal iyo toban qof laga helay fiidnimadii sabtida isagoo ka digay in tirada dhimashadu ay sii kordhi karto taas oo sii xoojinaysa howlgallada lagu baadigoobayo dadka ay biyuhu qaadeen musiibadan rabbaaniga ah ayaa ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo dalkaasi uu si gaar ah u saameeyey dagaalada culus ee ka socda iyada oo bariga dalkaas ay ka jiraan xiisado hubaysan oo sii kordhaya kuwaasi oo u dhexeeya kooxaha falaagada ah ee m saddex iyo labaatan ee lagu eedeeyo dowladda ruwanda inay taageerto iyo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada kinshasa geeska kale dalka masar waxaa maanta ku geeriyooday mid ka mid ah garsoorayaasha ugu caansan ee nidaamka asiisi garsoorahan magaciisu waa shacbaan ashaami waxayna dadka reer masar ku naaneysaan garsooraha daldalaada sababo ku aadan tirabadnaanta xukuunada daldalaada ah ee uu ku fuliyey dadyow reer masar ah oo maxkamadiisu la horkeenay kadib markii uu soo xiray nidaamka afgembiga ee uu horboodayo asiisi islamarkaana ka jira dalka masar maanta oo axad ah ayuu ninkani ku geeriyooday dalka masar kadib markii uu muddo la sakaraadayey xanuunka kansarka oo muddo sareeryaal ka dhigay waxa uuna ninkani ku geeriyooday cimri ka badan toddobaatan iyo laba sano oo badankiis uu ugu soo shaqeeyey nidaamkii mubaarak ee soo maray masar iyo kan asiisi ee hadda dalka ka jira shacbaan ashaami garsooraha daacadda u ahaa asiisi ee maanta geeriyooday ayaa dalka masar aad uga caanbaxay warbaahinta ka soo baxda dalkan ayaana tilmaamaysa in ninkan uu fuliyey boqolaal xukuno oo daldalaad ah islamarkaana uu ku fuliyey culimo dhallinyaro aqoon-yahano iyo dad kale oo kasoo horjeeday cabdilfataax asiisi maxamed mursi madaxweynihii hore ee dalka masar ee uu alsiisi afgembi militari xilka kaga tuuray ayaa ka mid ahaa dadka uu ninkani xukuunada daldalaada ah ku xukumay kuna fuliyey ugu dambayntiina idaacadda ciidamada yahuudda ayaa maanta sheegtay in maamulka yahuudda uu guutooyin hor leh geen doono gudaha jiidda khaza si uu u waasiciyo gumaadkiisa muslimiinta reer khaza ka dhanka ah iyadoo konton iyo shan maalmood oo xiriir ah laga joogo markii uu maamulka yahuudda jebiyey heshiiskii xabad joojinta ayaa halkaasi isaga soo baxeen maamulka yahuudda ayaana wada qorsho cusub oo uu ciidamo hor leh ku geenayo gudaha xayndaabka sidaba ay maanta tebisay warbaahinta maamulka yahuudda laba guuto oo midi ay ciidamada lugta tahay midda kalena guutada dabaabaadka ay tahay ayuu maamulka yahuudda ku wadaa inuu ku weeraro khaza si uu u ballaariyo howlgallada uu ka wado qidaaca arrintan ayaa dhalisay qeeladhaan caalami ah oo ka digaysa ciidamo hor leh oo maamulka yahuudda uu geeyo jiidda khaza iyadoo xaaladda xayndaabka ay faraha ka sii baxayso dadka maatada ah ee ku nool ay wajahayaan xaalado badan oo halis ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag weli dhegaystayaal waxaa idiin soo wadnaa qodob ku saabsan xukun dil ah oo ka dhacay magaalada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan balse markaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa waxay waraysi gaar ah la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamse abujacfar waaligu waxa uu inooga warbixin doonaa xaaladda guud ee wilaayada mashaariicda ay wilaayada hadda ka hirgeliyeen iyo qodobo la xiriira waraysiguna waxa uu dhacay sida tan ugu horeyn ku soo dhowow warbaahinta islaamiga alfurqaan waan kaga mahad celinaynaa fursaddan su-aasha ugu horeysa waxay tahay waa sidii xaaladda guud ee wilaayadaad mas-uulka ka tahay ee bay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد وهرين وحان أمه لنا الله سبحانه وتعالى مهد أن بلو يردم اللهين بعد حمد الله تبارك وتعالى وحان أمه لنا أن ورفيدين الإسلامي أه مقل إموقال انتبه كارهان قرباهين إسلامي أه الفرقان حدان أسود دقوش سؤاش هذه أن حالة ولايده قد أهان waa ay fiican tahay alxamdulilaah qaybaha xurta ah oo cadowga aan soo gaarin ama gacantiisa aan ku jirin allahuma haddii amni bay haystaan dadkoodii oo cadaalad bay haystaan oo dacway haystaan oo diin bay haystaan oo horumar adduunye iyo horumar aakhira intaba way haystaan bixamdilaahi xaalka guud waa sida alxamdulilah
baay waxay ka mid tahay gobollada ugu muhiimsan ee dalka qaybo ka midna waxaa duulaan ku jooga ciidamo etoobiyaan ah waa sidee xaaladda guud ee deegaanada ku hoos jira gumaysiga etoobiyaanka inta aad ka warhaysaan
waa saaad u sheegtay si guud ahaaneed walaayaadka islaamiga ah qaybo badan oo ka mid ah ayaa waxaa ku jiro cadow gardarre iyo cadowtooyo ugu soo duulay toban sanno ka hor taqriiban meelaha cadowga uu ku soo duulay gaar ahaan xabashada ayay ka mid ahayd magaalooyin muhimana ay markaasi gacantoodii ku dhacday deegaamadaasi dadka ku nool waxaa weeye waa dad markii laga fiiriyo dhanaca adduunyada iyo horumarkeedii mugdi ku jiro dhanaca cadaaladda markii laga fiiriyana dulmi ku hoos nool dhanaca diinta markii laga fiiriyana abaar ka joogo waa dad noocaasaan ku safayn karno horumar dhaqaale kama jiro haddaan tusaale soo qaadano degmada diinsoor oo kaleeto waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ahaa ee walaayadan ka tirsan horumar fiicanna uu ka jiray markii walaayada ay gacanta ku haysay marka ay ka soo baxday isla markiiba waxaa damay korontadii dadka ay ay muxuu ahaa ay shadanaayeen waxaa khadka ka baxay waxbarasho bijamiici anwaaciha adeegii caafimaadka ayaa meesha ka baxay wax horumar ah oo dhaqaale ah oo lagu tallaabsadayna ma una jirin dee diinna khadkaba ka saarba meesha haddii ay marba gaalo qabsatay wax diin ah barashadeedii iyo ku dhaqankeedii isku xukunkeeda intaba ma uuna jirinin degmooyinka kalena saasunbay ka agdhowaayeen ama saasay ahaayeen laftarkeedii waali aan u imaano dhinaca adeegyada bulshada maxay tahay adeegyada ugu muhiimsan ee wilaayada baaya ay siiso dadka ay maamusho mase jiraan mashaariic horumarneed oo aad qabateen ama aad ku howlan tihiin baaraka allaahu fiika asaasanba walaayaadka islaamiga markii ugu horreysay oo xarakatu shab ay samaynaysay danta laga lahaa ama maqsadka loo samaynayo waxay ahayd dad ummaddan muslimiinta aan gacanta ku hayno in loo dhammaystiro baahiyaadkoodii ay u baahan yihiin baahi adduunye hadday tahay iyo baahi diinad haddii ay tahay iyo baahi cadaalad haddii ay tahay iyo baahi amni haddii ay tahay intaba walaayadu marku waxay ka mid tahay walaayaadka ku mashquulsan bixinta adeegyadii loo aydmaday inay bixiyaan oo mujtamacii bulshada ay gaarsiyaan ku mashquulsan ayay ka mid tahay insha allahu tacaala makaatibtii oo dhan baa wada shaqaynaya qayb ka shaqeeya xagga amniga iyo horumarintiisa qayb ka shaqeeya adeega cadaaladda inay dadku u fududeeyaan oy ku xukumaan qayb kaleoo ka shaqeeya maxay ahaydoo tacliimtii iyo waxbarashadii dadkan inay horumariyaan oy ku tallaabsadaan meel fiicanna hadda wax u marahayaan qayb dacwadoodii ka shaqaysa qayb kaleoo ka shaqaysa kaabayaasha bulshada waxyaabaha la dhaho sida caafimaadka iyo maxay ahaydoo adeega caafimaadka oo bilaash lagu bixinayo mararka qaarna xamalaad daaweyn ah iyo xamalaad la dagaalanka cayayaanka xanuunada keena sida kanaacada iyo waxyaabaha la midka ah ayaa la galaa oo ka hortag ah qaybo faydhowra ayaa loo sameeyey meelaha qaarkood waa adeega bulshada aan u hayno insha allahu tacaala waxaa ka mid ah adeega iyo bulshada loo hayo biyaha biyaha oo kaleeto oo ayagana bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala meel fiican aan hadda ka marayno waxaa tusaale loo soo qaadan karaa maqarka walaayada buulufulaya waxay ka mid ahayd runtii meelaha taariikho kala duwan lahaa soo maray xagga biila-aanta markii laga hadlahayo haddana maanta ninkii bulufulay joog musqusha hadduu tagana shaawar buu ku qabaysan guriga hadduu joogana tubbuu biyaha ka shabanayaa laga yaabo biyaha biyo boqol iyo siyaado kilomitr laga keenay mararka qaarkood in lagu noolaan jiray waxaa ka mid ah degmooyinka biyaha adeega biyaha la gaarsiiyey degmada labaatan jirow degmada ufuro deegaanka iidaale iyo deegaamo fara badan oo kale miyi iyo magaalo intaba isugu jiro bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala adeeg waxbarasho ayaan qabanay oo gaar ahaan in la dhiso goobaha bulshada ay wax ku barato oo caamka xarumaha caamka xarumaha cadaaladda ka shaqeeya in la dhiso xarumaha xabsiyada iyo waxyaabaha lamidka oo caamka ah ummadda u dhexeeya in wax laga qabto markaasi wax horumarin lagu sameeyo intaba shaqooyin fiican ayaa noo qabsoomay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala sidii dar hadla ahaa shalay laga fiicnaa sidii shalay aan ahayna maantaan ka fiicannahay maantana barriyaan kasii fiicnaan doonaa insha allahu tacaala maxaad noo sheegi kartaa waali ee dadaalada xagga dacwada iyo waxbarashada ee aad ka wadaan gobolka baay mise la dhihi karaa inta badan dacwaddu waxay ka socotaa magaalooyinka iyo deegaanada waaweyn oo sidii la rabay dacwada looma gaarsiin dhulka fog fog ee miyiga ah alxamdulilaah dacwadu waxaa weeye mahaamta walaayaadka islaamiga ah ay u taagan yihiin tan ugu horrayso waay waa tan ugu horraysa marka xarakatu shabaab almujaahidiin ayada oo ku jirto dagaal jihaad ah oo weli difaac ah lagu soo duulay dhulkeedii iyo diinteedii iyo dalkeedii iyo maxay ahayto khayraadkeedi intaba lagu soo duulay difaac ku jirta ayaa dhanka kale haddana waxay dadaal u gashay ummaddaasi la difaacahaya in diintoodiina la baro saa daraaddeedee makaatib kale mustawayaad ah ayaa xarakadu samaysay maktab addacwa oo mustawa xaraka maktabu dacwa oo mustawo walaaye ah maktabu dacwa oo mustawo xeer degmo allah ku maxadsan tabaaraka wa tacaala bixamdilaahi marka meel fiican ay noo maraysaa hadda dacwada walaayadu labadii sane ugu dambaysayna shood fiican baa la jaray jaanibka dacwiga ah gaar ahaan qur-aanka kariimka ah dhammaan madaaristii qur-aanka kariimka ahayd qur-aanka lagu barana walaayada ku dhex taalay haddii ay tajwiid tahay yo haddii ay khayr tajwiid ay tahayba walaayadu waxay ku guulaysatay in tarakoobna ay ka hesho macallimiintoodina tarakoob iyo magacyaba ay ka hesho dhinaca kalena kormeero ay ku samayso dhammaantoodii kormeero ay ku samayso oo maxay ahayd mustawayaadkoodii aqooneed lasoo wada tijaabiyo muqararna loo qaybiyo oo muqarar tacliimi ah iyo mustawayaadka waxbarashada jaranjaraad waxbarasho ardayga uu marayo loo qaybiyo qayb farbar ah qayb qur-aan barasho ah iyo qayb kale tilaawada in laga saxo ama tajwiidka in laga saxo xifdinna lagu baro intaasoo dhan mu'asasaad baan u samaynay qaybo ka mid a ilaa aan gaarnay mustawihii ugu sarreey qur-aanka lagu baranayay gaar ahaan cilmul qiraa'aadka oo aan furnay macahadkii sakhaawi meelo kalena hadda mar dhow uu noo furmi doono insha allahu tacaala sidoo kaleeto macaahid yaryar oo sakhaawi hoos imaanayo oo macaahid alirshaad layidhaahdo alirshaad liliqraa' wadaraasaat alislaamiya oo ayagana labana la furay qaybo badan hadda aan ku socno haddaan eegno jaanibka maraakista gabdhaha iyo raggaba ay wax ku bartaan taladii ugu badnayd oo markas ah iyo taladii ugu badnayd oo arda ah waxbarata ayaa sanadkan walaayada laga soo diiwaangeliyey qaybo badan oo ka mid ah shahaadaad baa loo qaybiyeyo waa qaybo ka soo qalinjibiyey farbarka su-aasha qaybteeda ugu dambaysa haddaan usoo daadego oo deegaamada baadiyaha ah runtii ragga dacwada ka shaqeeya ee mujtamaca walaayada ku nool aad bay u kala badan yihiin oo nin kastoo meel jooga baadiye ha ahaato ama ceel ha ahaato ama meel kasto nin kastoo meel jooga in la gaaro aad bay u adag tahay aad bay u adag tahay taasi laakiin dhinaca kale walaayada wax dadaal ay la hartay ma jiraan in maxay ahayto dacwada la gaarsiiyo baadiyaha fogfog haddii ay tahay in la beegsado goobaha ay ku kulmaanoo dadka sida waraha iyo ceelasha meelaha biyaha laga helo iyo haddii ay tahay meel baadiye ah oo logyada iyo reeraha baadiyaha degan in laftirkooda dacwatul aryaaf loo diro looga tago dacwatul aryaafka ugu ballaarnaa labadii sano hadda aan dhaaf soo dhaafnay ay walaayada tanfiidisay bixamdilaahi marka mustawihii ay joogeen qabla alwilaayaat iyo hadda haddii la fiiriyo dadka miyiga ku nool waa kaafiyo kala dheeri boqolkiiba waxaan dhihi karnaa siddeetan koray u soo kaceen meeshii awal ay joogeen qabla alwilaayaat amaa hadda maalinba maalinay sii dhaantaa insha allahu tacaala sanadkii hore i sanadkan isku mustawo ma ahan inta dhammanna waa ku sii tala jirnaa insha allahu tacaala wax un dadaalkooda lagu jiro waaye maahane wax laga gaabiyo laga seexday ma jiraan alxamdulilah waayahay roobabka guga ayaa gobolada qaar ee dalka ka curtay gobolka baay isagu roobab ma ka da'een inteese ay leegyihiin roobabka da'ay alxamdulilah roobabka guga way curteen walaayadana gobolada ay roobabka ka ballowdeen ayay ku jirtaa magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar miyiga beeraha daaqa intoodii badanba way roobaysteenoo roob bay heleen insha allahu tacaala roobo fiican oo lagu diirsaday ayaa la helay waxna waa aynoo dhamman yihiin ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo dhammaystiro insha allahu tacaala laakiin si guud ahaanad walaayada waxaa la dhihi karaa roobka qaybtiisii hore hadda waa heshay insha allah sheekh xamse haddii aan u imaano xagga tacabka beeraha gobolku wuxuu leeyahay dhul beeraley ah oo ballaaran waa sidee wax soo saarka dhanka beeraha ee wilaayada
dhulbeereed ballaaran buu leeyahay gobolka saad u sheegtayba laga bilaabo cirifkan bari ee degmada buur xakaba deegaanka buureyle lagu gaaro maxay ahayto degmada diinsoor galbeedkeeda ugu dambeeya oo darisla ah wilaayada gadow intaasoo dhan dhulbeereed fadsan oo ballaaran oo adable loo yaqaano oo tabcishadiisa aad ay u wanaagsan tahay wax soo saarkeena aad u wanaagsan yahay ay walaayada leedahay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala wax soo saarka ugu badan oo beerahaas laga soo saaro hadda dadka ay tabacdaan waa masagada weeyaan ama mordiga hadba sidii loo yaqaano waxyaabaha dadka ay beertaan waxaa ka mid a sisintaa ka mid ah oo aad loo soo saaro digirtaa ka mid a galeydaa ka mid ah gabaldayaa lagu beeraa oo looskaa lagu beeraa qudrada noocyadeeda kala duwanna waaweyn iyo tan yaryar intaba waa lagu beeraa intaasoo dhan wax soo saar ayay leedahay insha allahu tacaala wax soo saarkeedii ugu badanna waa xagga badarkii masagada weyn
fariintaada ku wajahan dadka ku nool wilaayada islaamiga ee baya weliba si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka tacabka beeraha maxay tahay waxaan dadka gaar ahaan beeraha ku nool oo bereeleyda ah reer bay waxaa la dhihi karaa qof aan beeraley ahayn bay kuma noolo hadduu ku nool yahayna aad buu u yaryahay waa dad wada beeraley ah oo beero ku nool ah ay u badan yihiin ama wada yihiin baa la dhihi karaa waxaan dhihi lahaa maadaama mawsimkii guugana hadda la gaaray ilaahay subxaana wa tacaala roobna siday si fiican hadduu u daahayo in laga faa'iidaysto maxay ahayto badarka in la keydsadana maxay ahayto ay fududahay oo fiican tahay keydka ku noqon karo dhinaca kalena noloshaadii asaaska ahaydna kaafin kara in la isticmaalo ama la beerto ay uga horeyso masagada sida galeyda iyo digirta iyo waxyaabaha la midka insha allahu tacaala ha lagu dadaalo in la tabcdo la beero ha la isku dayo in laga kaaftoomo cadowga gacmo horsigiisa runtii cadowga wuxuu rabaa in ummaddan uu gumeeyo hay-aad iyo bilaahyo badan ayaa loo sameeyey sidii ummaddan lagu gumayn lahaa tacabka looga joojin lahaa dowrsi ku noolna looga dhigi lahaa qadiyaddaasi marka in aragti dheer loo yeesho laguna baraarugo lagana kaaftoomo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ummaddan arsaaqdeedii ballan qaaday wuuna u fududeeyey oo asbaabihii ay ku soo saaran lahaayeen waa uu baray marka in aan ku kalsoonaano insha allahu ilaahay subxaana wa tacaala uma nafsadeena aan ku kalsoonaano dhulkeennina aan ku kalsoonaano ilaahay tabaaraka wa tacaala waa isku kayaaddinaya waana noo fududaynaya beeraheeni iyo aan tabcano hoolaheeni aan dhaqano gaaladana aan iska dhicino gacmo horsigoodina aan iska dayno fariintaas insha allahu tacaala ayaan ummadda gaarsiinaya baarak allahu fiik aad baad u mahadsantahay waalikaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar oo waraysi gaara siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت وأنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
waa hagaag maxay tahay dhegaystow diyaaradda qaaliga ah ee dowladda qatar ay u hadiyadeysay donald trump madaxweynaha maraykanka xilli ay malaayiin qof oo muslimiin reer falastiini ah gaajo iyo duqaymo la'yaan ah ugu la'aanayaan magaalada khaza ayaa qaar ka mid ah dowladaha carabta waxa ay lacago balaayiin dollar ah hadiyad ahaan u siinayaan madaxda maraykanka xukuumadda qatar ayaa diyaarad qaali ah waxay hadiyad ahaan u siinaysaa madaxweynaha maraykanka donald trump sida ay faafisay shabakadda a b c news amiirka qatar waxa uu go'oonsaday ayaa la leeyahay in uu hadiyad ahaan u siiyo donald trump diyaarad qaali ah oo loogu talagalay in lagu tamashleeyo ama madaxda ku tamashleeyaan diyaaraddan oo nooceedu yahay bobin zeben for zeben eight ayaa waxaa lagu soo iibiyey lacag dhan afar boqol oo milyan oo dollar halka qalabkeeda isgaarsiineed iyo midka ammaanka ah uu ka badan yahay nus milyan taasoo ah lacag ku dhow hal bilyan oo dollar hogaamiyaha qatar ayaa la filayaa inuu diyaaraddan si rasmi ah hadiyad ahaan ugu gacangeliyo donald trump bishan gudaheeda kolkaasuu trump booqanayo magaalada doxa waa diyaaraddii ugu qaalisaneed ee abid hadiyad ahaan loo siiyo madaxweyne amerikaan ah tanii markii ridabada loo taagayay dowladda maraykanka ayaa lagu yidhi warbixin ay baahisay a b c news فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow xawaraysiiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan markaana dhanka iyo hiiraan maxkamadda wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa galabta waxa ay fulisay xad ka mid a xuduudda allah fagaare ku yaala magaalada buuqa qabile ayaa waxaa galabta la soo istaajiyey askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa uu ku shaqaysto maraykanka oo uu ku ugaarto ee loogu yeero danab askarigan ayaa qayb ka noqday askar ay horey gacanta ugu soo dhigeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxaana lagu magacaabaa axmed yuusuf cabdulaahi mid ka mid a garsoorayaasha xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ku dhawaaqaya xukunka askarigan oo muteystay iyadoona isla fagaaraha lagula fuliyey الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ujeedo xukun maxkamadeed maantu ay tahay taariikhdu saddex iyo toban bisha kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijriya waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan la horkeenay eedaysane axmed yuusuf cabdulaahi da-diisu ay tahay saddex iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey sida soo socto kow axmed yuusuf cabdulaahi inuu ka tirsan yahay ciidanka danab ee maraykanka u shaqeeya xilliga uu ku biiray waxay ahayd bishii tobanaad labo ciidanimada wuxuu ku qortay jowhar asigoo cid qasabtay aysan jirin saddex waxaa tababar uu ku soo qaatay muddo saddex bilood ah garoonka beledoogle ee xarunta u ah ciidamada maraykanka daacadda u ah ee danab afar markii uu tababarka u soo dhammaaday waxaa dib loogu soo celiyey jowhar waxaa shaqadiisa looga dhigay ilaalada gaarka ah ee garoonka magaalada jowhar shan sanadkan hadda lagu jiro bishii koowaad ayaa waxaa loo soo qaaday dagaalada wilaayada shabeellada dhexe waana ka qayb qaatay dagaaladaas ugu dambeyn axmed yuusuf cabdulaahi waxaa lagu soo qabtay asigoo dhex socda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan asigoo ka yimid beledweyne una socda muqdisho asigoo aan ka towbadkeenin falkii uu ku dhacay oo ah la shaqaynta gaalada jawaab intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed yuusuf cabdulaahi wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka danab ee maraykanka u shaqeeya xilliga aan ku biiray waxay ahayd bishii tobanaad kadib waxaa lii qaaday tababar markii uu tababarka ii soo dhammaaday waxaa dib liigu soo celiyey jowhar waxaa shaqadayda laga dhigay ilaalada gaarka ah ee garoonka magaalada jowhar hadda ayaa mujaahidiinta isoo qabteen anigoo ka imaaday beledweyne una socda muqdisho xukun intaas kadib maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka markay dhegaysatay dacwadan iyo jawaabteeda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sidatan kow inuu yahay falka uu ku dhacay eedaysane axmed yuusuf cabdulaahi mid riddo ah labo in lagu fuliyo axmed xaduriddo oo ah dil toogasho ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda kow suurat ulmaa'ida aayadda konton i koowaad qowluhu tacaala yaa ayu aladiina aamanuu laa tattaqidu lyahuuda wannasara awliyaaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu ljamaacatu ilaa muslima وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله التوفيق عدن وحن قد قلنا تنفيذك حتى إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد waa hagaag xukun maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ay ku fulisay askari ka mid ah ciidanka loogu yeero danab ee uu maraykanka ku ugaarto ayuu codkaasi u dambeeyey
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka doctor maslax waxa uu caawa uga hadli doonaa xubintan bagalka
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إيه، caawa xalaqadeena waxaan ku qaadanaynaa begelka ee caleenta begelka oo ka mid ah khudaarta cagaaran caleenta begelka ee waxay ka mid tahay khudaarta cagaaran ee aadka loo isticmaalo inta badan waxayna leedahay faytamiino iyo macdin tiro badan oo jirka bani aadamka faa'iidooyin fara badan u leh faytamiinada ku jira waxaa ka mid ah faytamin a faytamin c faytamin k faytamin b c iyo faytamin b nine ama folate ayaa ka mid ah xagga macdinta waxaa ka mid ah calcium potassium magnesium iron phosphorus zinc selenium faa'iidooyinka caafimaad ay inoo leedahay waxaa ugu horeeya lambarka koowaad waxay u fiican tahay xagga kaadi mareenka waxa loo yaqaano u t i-ga sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka kaadida badiya ama dureticska loo yaqaano iyo xaddi badan oo bii ah ayuu leeyahay begelka qodobka labaad wuxuu kor u qaadaa dheecaanada beerka wuxuuna soo daayaa dheecaanada beerka ku shaqada leh oo aad iyo aadka u sifeeya islamarkaasna shaqada firfircoon geliya saddex wuxuu u fiican yahay begelka habdhiska wareega dhiigga ee maadooyinka ku jira awood botassium iyo calciumta ku jirta awood ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay ee afar wuxuu hodan ku yahay ee maadooyinka jirka difaaca sida vitamin c beta corotin iyo selenium iyo quercentin kuwaasoo ka caawiya jirka inay ka hortagaan unugyada waxyeelada soo gaaro shan waxaa loo isticmaalaa begelka miisaan dhimista sababtoo ah faybarka ama dufta tirada badan oo ku jirta awgeed ayay waxay u caawisaa faytamiinada islamarkaasna inay dhimaan miisaanka lix begelka wuxuu ka caawiyaa dadka dhiska lafaha sababtoo ah waxaa ku jira calcium tiro badan fosforos iyo vitamin k kuwaasoo xoojiya dhiska lafaha islamarkaasna yareeya lafaha inay si fudud ku jabaan toddobo wuxuu kor u qaadaa begelka awoodda jirka ama immunitiga waxa loo yaqaano waxaa ku jira vitamin c iyo selenium selenium waxay ka mid tahay maadooyinka jirka midabeeya kuwaasoo islamarkaasna qalqaaliya una horseedi kara jirka inuu qabto shaqo fiican saas daraaddeed marka wuxuu kor u qaadaa awoodda difaaca jirka bani'aadamka sideed wuxuu hormariyaa caafimaadka wadnaha wuxuu ka kooban yahay begelka maadooyinka botassium magnesium iyo folate kuwaasoo caawiya wareegga dhiigga sidaan soo sheegnayba islamarkaasna wuxuu ka hortagaa cudurrada ku dhaca wadnaha ama loo yaqaano cardiovascular diseaseska mar haddii wareegga dhiigga uu ku shaqo leeyahay wuxuu ka hortagaa dhammaan cudurrada ku dhaca wadnaha iyo qulqulka dhiigga insha allahu tacaala sagaal wuxuu ka hortagaa dheefshiidka inuu xumaado ama ay cillado ku imaadaan sababtoo waxaa ku jira duf badan ayaa ku jirta kuwaasoo caawiya gastrointestinal tract wax loo yaqaano g i t ga islamarkaasna ka hortaga caloolo fadhiga dibiryada caloolo istaagga iyo dhammaan xanuunada ku dhaca caloosha kuwaasoo u keeni kara calool istaag ama dibiryo ama dheefshiidka inuu xumaado toban wuxuu leeyahay begelka maadooyinka ka difaaca jirka bani'aadamka ah kansarka ku dhaca waxaa ku jira maadooyinka glucosinolates and isothiocynates maadooyinka la yidhahdo kuwaasoo ka hortaga ama jirka ka caawiya khataraha kansarka soo weerara ama ku dhaca sida kansarka maqaarka iyo waxyaalaha la midka ah kow iyo toban begelka wuxuu u fiican yahay caafimaadka maqaarka sababtoo waxaa ku jira faytamiinada vitamin a iyo faytamiino kale kuwaasoo ka caawiya maqaarka bani'aadamka inuu u shaqeeyo sidii loogu talagalay islamarkaasna uu ka difaaco dhaawacyada iyo nabraha haaraha iyo madmadowga soo gaaraya insha allahu tacaala ee isticmaalka begelka waa iska maftuux xaddi oo dhexdhexaad ayaa laga isticmaali karaa qadar yar oo dhexe ayaad ka isticmaali kartaa wax dhibaato ahna ma lahan uureyda iyo nuujinta labadaba waa la siin karaa wax dhibaato ahna kuma soo aroorin aad iyo aadaa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad maqlaysaan waxaad la socotaanna waa barnaamijka dhuuxa maamulka la baxay puntland ayaa waxa uu sheegay in qodobadii ka soo baxay shirkii muqdisho ay ku qabsadeen dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood yihiin hal bacaad lagu lisay cabdi faarax juux oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa waxa uu gurguurta ku eedeeyey inuu ka fakarayo sidii uu kursiga ugu sii fadhin lahaa isagoona wajahaya fashil amni iyo mid siyaasadeed
shirka waxaa ka soo baxay haddana waxaan u aragnaa inuu yahay hal bacad lagu lisay Eh, wuxuuna ku salaysan yahay eh, awal baanu go'aan ka qaadanay muddo hadda muddo fiican laga joogo marka guud ahaan shirka waxaa ka soo baxay waxaan u aragnaa eh, inuu yahay eh, hal bacaad lagu dhisay waxay ahayd isku dayo badan oo rafashaah oo xasan sheikh uu waday Eh, dhinac marka laga eegana eh, xasan sheikh ilaa iyo maalintii la doortay laba kun iyo labiyo tobankii hal daaragshan ayuu soomaaliya u waday daragshankaasna wuxuu ahaa ka dabatag wixii jiray reversal inuu sameeyo nidaamka federaalka inuu ka horyimaado ee dowladdii dhisaysay maalintii la doortay dastuurka soomaaliya intuu saa u qaadayba wuxuu yidhi kan aniga gacmahayga xirmayo Eh, ficliyanna markaa wuxuu bilaabay inuu jubbaland oo markaa baroskeedii dhismaheedii socday uu ka hor istaago oo muddo sanad iyo bar laba sana ah uu ku rafanayay markii dambe oo taa looga adkaadayna eh, barnaamij la yidhahda isdaad raacin oo saddex bilood ah ayuu wuxuu ku sameeyey isteedyadii kale isagoo isleh eh, doorashada kaga daba imow Eh, taas buu ku baxay Eh, laakiin horseed wuxuu u noqday xasan sheikh Eh, mandatekiisii ugu horreeyey saddex mandate oo kala dameeyey oo isagu ugu dambeeyo fardha- farmaajada dhexda ku jiray inay noqoto nidaam eh, dib uga gurasho nidaamkii federaalka ahaa ah oo aan rajaynayo inuu hadda isku daygaasi soo afjarmay Eh, marka taasuu horseed ku ahaa Eh, haddana wuxuu ahaa dee nin fadhiya eh, meel ciriiriya fadhiya eh, maanta aan soomaalidii eh, saamileyda ahayn eh, siyaasaddan aan islahayn ciidankiisiina burburay isagiina maaragtay amnigiisii iyo calooshiisiiba dad la quudinayo fadhiya laakiin ka fekeraya oo keliya in sidee kursiga ku fadhida marka saasaan u arka inaad dastuurka laashid doorasho adigu karkarsatid wixii jiray aad dumisid dee wax kuma socon karaan xasan derbigu madaxa kudaa derbigu madaxa saaraya wasiirka arrimaha gudaha maamulka la baxay puntland cabdi faarax juxa oo eedeen u jeedinaya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal ku sii dhownahay mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda xasan sheekh iyo sida wax u wadayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu odayaal iyo xubno siyaasiyiin ah lacag ku siiyey inay iska diiwaangeliyaan goobo ay maalmihii lasoo dhaafay ka wadeen mashruuc ay ugu yeedheen doorashada qof iyo cod xuseen xaadol oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga soo horjeestay waxa lagu sheegay doorashada qof iyo cod oo ay dowladda federaalka maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ka waday xasan sheekh ayuu ugu baaqay inuu ka soo laabto jidka uu hadda qaaday uu ku sheegay inuu yahay mid uu ku jabi doono waxaas xamad kama jiraan xasan sheekh asaas suubsaday waa kana soo hadlayo dhahayo waa kana uu leeyahay laba arrin oo mid la qaadan kara aanu lahayn kadib doorasho oo sida uu isagu rabay maskaxdiisa yartaa ku sawiran loo dhaco oo loo boobo daf- dalka inay ka dhacdo wuxuu leeyahay madaxweyne farmaajo wuxuu rabaa doorasho oo asaga uu hubo uu ku boqol dhulka subaxay uu samaysto ama inuu xafiis sii joogo lamadana ma laga yeelayo shala farmaajo saa ugu diidaa kala diidin hayri mayno waxa wadana doorasho maaha mana aqoonsanin mana isdiiwaangelinayno adina waa ogtahay inaan isdiiwaangelinayo maalin walba waxa madaxtooyada waxaa ku wacdaa dad odayaal ha socon tiraa inaan magacashooda sheeg ma rabo aday habeen habelaa tahay haddaa oo amba siyaasiya soo qabato haddaa doorashada tagto isdiiwaangeliso shacabkaa soo baxaya isdiiwaangeliso tag markaasaa lacagti ummadda lagu talagalay aa wax ku baxaysaa waxaa la yidhaha campaign iyo inaad maaragta dalkii maanta qarash badan oo afici lahay ayaa xamar ku bixinaysaa waa aragtay xasan sheekh oo haddaa aqal leedahay dadka xamar joogay inay diideen doorashada aa waddo waxaa haya sarqanka kursiga xasan sheekh hadda hore hore u hadla wuxuu dhahay kursiga wuxuu leeyahay sarqaan uu leeyahay inta ku jiraa sarqaan uu leeyahay wuxuu dhahay sarqaanka kursi kursiga ku sarqaamo marka maadaama kursi ku sarqaamay sarqaanka kursiga ayaa ayaa ahay xasan sheekh iyo kooxdiisa xasan sheekhu marka baash saamoodaysa ma ahan haddaa istir ciidan ilixaa haysataa xog ilixaa haysataa shacood ilixoo lama shirmada ha aruursatay dadkan soomali joogto waa ka adag tahay iyada nafteeda beelaha iskala dhicisa haddaa xoog wax ku tarayso maxamed waxaa usoo celi weysa marka been raa dhici miya xasan sheekhow jidka qajajeexa ku socoto waa ku kufaysaa waa ku jabaysaa ka soo noqo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي